wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo saartay digniin ku aadan dababalaha xooggan ee laga dareemayo degmada kismaayo nawaaxigeeda wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland wadane ciidiid sulaymaan xaashi oo la hadla warbaahinta ayaa ka warbixiyey isbeddelka cimilada iyo dabeelaha xooggan ee xilligan ka jira degmada kismaayo meelo badan oo ka mid ah gudaha dalka waxaan rabnaa inaan halkan fariin u gudbinno bulshada reer jubbaland wakhtigan hadda lagu jiro sababaha waxyaabaha imaan kara ee isbeddelka cimiladu uu saameyn ku yeelan karo bulshada dadka iyo xoolahaba sidaad ka warqabtaan isbedelada wakhtiyada seasonalka ah afar xilli baa jira oo labana ay tahay xilliyo xilli roobaadyo ah labana ay tahay xilliyo la galo xilli qallayl ah ama abaar wax la yidhaahdo waxay ka mid tahay afartii xilli mid ka mid a hadda waxaa dhammaatay xilligii dayrta waxaynu gallay jiilaan xilli kasta oo waktigii lagu jiray laga gudbo waqti kale loo gudbana saamayn baa timaada isbedelka cimilada ku timaada dabayshan hadda socota ee isbedelka cimilada ah ee hadda muuqataa waa tii jilaalka dadka qoloba waxay u taqaanaa xamar istaafurlow baa loodhan jiray waxaan xusuustaa xilligii hore reer xamarku xoolay qali jireen waa ka ducaysan jireen oo dabaysha ilaahu dhibaatadeeda iyo waxay wadano dhaafi baa loodhan jiray waxaa kaloo jira xiliyadan oo kale dadku inta badan ciddii aan shaqo lahayn waxay ku ekaan jireen guryahooda saamayn caafimaad bay leedahay dabayshani oo isbedelo caafimaad bay la timaadaa dadka waxaa ku dhaca qufac hindhiso xanuuno xagga u badan maxaa la yidhahdaa neef mareennada yaa inta badan ka yimaada ta kale waxaa weeye bacaad baa kacaya xilligan oo kale sidaad ogtihiin badda iyo eriyadeeda dhulka u dhow bacaad baa ku xidhan waa xilliyada bacaadku kaco oo uu aada u duulo dhulka kale oo saxaaraha noqday oo dhirta laga jarayna dabayl baa kacda dhul fara badan marto oo ilaa cirka gaadha oo kor u kacda dabayshaasina saamayn bay leedahay caafimaad oo khatar ah xoolaha iyo dadka midna uma fiicno xilligan waxaa lagu jiraa hadda inagu bildhaxameed baa la dhahaa waqooyiga oo kale iyo marka la joogo soomaaliya oy kala duwan tahay dhinacan koonfureed dabayl ahaan bay inoo saamaysaa laakiin dhaxanteeda badanaa lama dareemo hadda laakiin waqooyiga xilligiisa waxaa lagu jiraa xilligii ugu qaboobaa ugu dhaxanta badnaa baa lagu jiraa